Wasaaradda Maaliyadda Somalilan ayaa magaalada Hargeysa ku qabatay kulankan oo lagu garoofeynayay mashaariicda uu Bangiga Adduunka maalgeliyo iyo sida ugu habboon ee looga faa'iidaysan karo. Kulanka waxaa ka qaybgalay wasiirada wasaaradaha maaraynta, waxbarashada, biyaha, beeraha, qorsheynta, deegaanka iyo isgaarsiinta. Wasiirka Wasaaradda Horumarinta Maaliyadda Somalilan Sacad Cali Shire ayaa ka warbixiyay muhiimadda kulankan.
sanadkan aynu ku jiro 2023ga waxaan ka tiriyey correspondencekan aynu iswadaarsanay world banka ilaa afar iyo toban mashruuc oo world banku amba aan weli bilaamin amba bilow ah marka mashaariicda la sugaya iyadu koob iyo toban bay ahaayeen qiimahoodu wuxuu ku fadhiyey boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dollar waxay noo fangeliyeen boqol iyo sagaal iyo labaatan milyan oo dollar mashaariic u dhiganta marka runtii aad iyo aad buu muhiim inoogu yahay ujeeddada markaanu maanta isugu nimi waxaa weeye maadaama stakeholders badan ay jiraan wasaarado hay-ado mashaariicdan qeyb ka ah weliba mararka qaarkood ay wasaarado badan isugu yimaadaan hal mashruuc iyo hay-ado badan isugu yimaadaan inaynu samaysano forum amba kulan koob ayaanba isu keenayaa inta ka faa'iidaysta mashaariicda world bank oo dhan si aan u qeybsanno waa aragnimadeenna iyo si hadday jiraan waxyaabo u baahan waadixin amba tabashooyin xagga world banka aynu codkeenna kor u qaadno u geyno oo u gaadhsiino iyo si aynu u hubinno amba isxasuusinno inay mashaariicdu mashruuc walba ku dhammaado bajidkiisa iyo wakhtigiisa waan loo baahnaan extension mar walba in la sameeyo waayo mar kastoo dubudhac inugu yimaado wax yaraynaysa janisiskeena in lacag cusub layna siiyo iyo sidii aynu ula socon lahayn mashaariicda guud ahaanba world banka kuwaynu qeyb kana iyo kuwaynaan ka ahaynbaba si wixii dee loogu talagalay waddankii la odhan jiray soomaaliya qeybtan aynu u dabagallo oo hadday jiraan mashaariic aanayna soo gaadhin aynu u raadsanno